isugu soo wareegtay waxba loo baahna istibraalkaana waaye waman zawaja amata waman axka zawaja guuriya amatahu addoontiisa aw amase kaatabahaa kitaabeeya uma dabatana zaala nikaaxu guurkii markaa uu zuulo oo talaaq iyo furin iyo waxaas ku zuulay waalkitaabatu kitaabadii baa zuushay oo way suurogeli weyday inay wix iska bixiso lam yata'ahaa yacni jimaaci maayo xataa yastabri'ahaa ilaa uu yacni hubinteedii dalbo oo inay meesha waxba aanay jirin uu hubiyo halkanna wuxuu tilmaamayaa waxaa weeye addoon buu lahaay addoontii buu nin guuriyey cid buu u guuriyey addoontii buu kitaabeeyey oo wuxuu idhi intaa haddaad keento xor baa tahay hadhowta waxaa zuulay nikaaxii ayaa zuulay markaa shaaficiyada laba qowl baa ku jiro oo qowl wuxuu leeyahay haddii nikaaxi meeshii zuulo dee firuun baa yimi hadda marka waxaa laga hadlaya furinna waa yimi ciddadiina waa ka tirsata ninka la soco furiinkii baa yimi waa la furay ciddadiina way go'day haweenay loo galmoodana way ahayd markaasu haddana wuxuu leeyahay halka kan wain jimaaci maayo ilaa istibra la helo ninkaa addoonta lahaa ee nin kale u guuriy waa inuu haddana istibra kusii dalaa marka laba qowl baa ku jira qowl waa kaa matri inoogu sheegay qowlna waa qowl kale oo abi cali ibni abi hurayre iyo rag labaa qabo oo muxaqiqiinta shaaficiyada ka mid ah marka waxay leeyihiin istibra looma baahna sababtu waxay tahay asalba istibraha waxaa loo rabay waxay ahayd bara'atu raxim riximku inuu bari noqdo arrintan waa la helay oo ninkii markuu haweenaydii addoontaa furay oy caddadeediina ka cadda tirsatay wax hadda loos yidhaahdo raximkeeda haddana istibraha lasii raajiyo munaasib maaha qowlkaasaad moodaa runtii inuu yahay qowlka maaragtay maqaasidu shareeca iyo daliilkaba u dhow waayahay kitaabada qudheeda waxay ku cillaynayaan oo leeyihiin kitaabadii hadduu kitaabeeyey waxoogaa xukm xorriye wax layaaba meeshii qabtaadoo haddii la kitaabeeyo oo la yidhi xor baa tahay haddaad intaa keento waxay noqonaysaa markaa xukmul yaani xorriya meesha ku jirto haddii uu saa iskaga jimaaco armay meherya wuxuun yeelataa iyo waxbay yidhaahdaan laakiin iyada qudheedu taa inaanay ka fogaanayn baad moodaa oo mujarad in la kitaabeeyey oo keliya soo ceshigeeda dambe oo kitaabadii ay burtay addoontiisiina ay ahayd istibra wax loo raadiyey iyada qudheedu meeshii muuqan mayso walahu اlistimtaacu biاlmasbiyati fii muddat اlistibraac walahu wuxuu leeyahay ninkii addoon milkiyey alistimtaacu ku raaxaysi ayuu leeyahay bilmasbiyati tii lasoo qafaashay yani macnaha sabaayaaga laga helay fii muddati اlistibraa'i muddada ay maaragtay hubinta ku jirto inuu ku istimtaaco ayuu leeyahay bigayri اljimaaci jimaac waxaana in lagu istimtaaco waa dadkii dee markaa addoomihii la qaybqaybiyey oo sabaayaaga ahaa waxaa weeyaan inta istibraha lagu jiro oo haddama uur bay leedahay oo uurkii baa la sugaya inay dhigto maalan waxaan jimaacayn oo iska maaragtay taataabasho iyo dhununkasho iyo arrintaas way iska bannaan tahay waana saa sax ahoo xadiidkan waa laga fahmayaa baa la leeyahy mafhuumkiisa laa tuutau xaamilun xataa tadac meeshii jimaac baa la diiday lama jimaacayo ilaahay ka u dhigto ama ilaahay haddii xaydka ka caydo laakiin taataabashadeedii kale cidima mancin ficilkii cumarna way ka sugnaatay sida xadiidka bukhaari ku suganoo waxaa weeye addoonu nasiibu helay oo istibriil ku jirta aadku u qurux badnayd wuxuu yihi waxaa arkay yuhi kaanna cunuqahaa ibriiqu fidatin marka waan iska hayn kari waayey famaa malakat nafsi an jacaltu uqabiluha ilaa aan dhunkaday buu ku leeyahay oo marka xadiidkan bukhari uu ku sugan yahay ficilkii saxaabaduna waa sugnaatay marka waxa weeyaan wixii aan jimaac ahayn addoonta uu milki u leeyahay ee la siiyey oo xaq u helay ee uu sugayey intay wax ka dhigayso jimaacii haddii loo diiday wixii inta kale ah ee taataabashaa la diidi maayo waman waطi'a amatahu xaruma calayhi waman axadka waطi'a jimaaca amatahu addoontiisa qofka jimaaca xaruma calayhi korkiisa waxaa ka xaaraama an yusawijahaa yacni inuu u guuriyo xataa yastabri'ahaa ilaa uu baraa'adeeda dalbo oo markaa hubinteeda inaanay waxba uurka ku sidin oo hubiyo oo dalbo addoon buu lahaa waana iska jimaaci jiray milkiyimiin buu iskaga haystay hadhowta wuxuu rabaa inuu cid u guuriyo dee waxaa waajiba markaa inuu sameeyo istibra horta inuu sameeyo ayaa laga doonayaa wee maqsuudka zawaajka ayaa wuxuu yahay waxa la yidhaahdo galma iyo jimaac marka waxay noqonaysaa in arrintaas dee uu hubiyo oo marka istibiro dhammaado markaasuu guurin karaa oo cid kale guurin karaa faslun waman aatat amatahu biwaladin fain habata annahu waiaha laxiqahu fasalkana wuxuu ka hadlaya waxyaabaha nasabka qofka lagu haleeshiinaya iyo waxaan lagu haleeshiinaynin waman axadka atat ay ula timaado amatu addoontiisu biwaladin ilma ay ula timaado fain habata hadduu sugnaado annahu yani ninkuu waiahaa inuu jimaacay haweenayda addoonta laxiqahu wuu haleelayaa waladkii sawaaun waxa siman kaana ahaaya yaczilu mid siiba maniyahu manigiisa canhaa xaggeeda ka siiba bannaanka ku daadiya ahaaya am laa amayaanu ahaanina addoontiibuu ku bilaaba dee way kala duwan yihiin addoonta iyo tii xorta ahayd marka wuxuu leeyahay haddii addoontii ilma la timaado hadday sugnaatay ninkan inuu markaa leh addoonta inuu galmoonayey oo jimaaciyo galmo uu la imanayey waxaa weeyaan ilmahaas dee markaa wuu haleelayaado waa loogu abtirinayaa isagaa dhalay waxaan faariq lahayn inuu markuu galmoonayay casli samaynayay oo maaragtay bannaan kusoo daadinaya biyaha iyo in kale sababta waxay leeyihiin biyaha naftoodu casliga way dusi karaan oo maaragtay dee qofkani wixii mar hadduu isagu isma xukumi karee waxaa laga wuxuunay ku tageen baa dhici karta taasi waxa weeyaan faariq inaanay kala lahayn waayahay wuxuu yidhi wain lam yakun waiaha wain lam yakun haddaanu ahayn waiahaa mid jimaacay haddaanu ahayn lam yalxaqhu haleeli maayo waladkii oo dee haddii meeshii galma aanay imanin arrintaas sugnaan mayso oo waxoogaa faariq baa wuxuu udhaxeeyaa xagga haweeneyda xorta ah iyo iyo addoonta addoontii markaa addoonnimadaasi firaash ku noqon mayso markiiba oo alwaladu lilfiraash wailcaahiri alxajru waa kii xadiidku ahaa yacani waladku ilmuhu firaashka ninkaa naagtaa qaba un dee wixii halkaa hadduu doono zinaba ha ku timaadeen nin kaleba ha u galmoodeen laakiin waxa weeyaan xaaskiisii mar hadday tahay oo u tegayo oo dee la nooliya saas wixii halkaa ka yimaada ilmihiisuun wey shalaygu laakiin addoonta waxaa la leeyahay hadduu milkiyabi inay isaga tag tago waxa weeyaan ku ahaan maysa milkigaa firaash ku noqon maysee waxay u baahanaysaa in wad iyo jimaac inuu sameeye la hubiyo marka haddaan taasi dhicin waxa weeye la haleeshin maayo ومن أتت, بزوجت ومن أتت زوجته بولد laxiqahu nasabuhu tanna wuxuu ka hadlaya waxa weeyaan xaggii maxaan ku dhahay ninkii xortii haweeneyda xorta ahayd oo nasabku sidiisaba qofkan in qofkan loogu abtiriyo iyo nasabku mansilo weyn ba shareecadu dhigtay ihtimaam weynna way siisadoo waxay diideen qofku cidaan aabbihiis ah inuu ku abtirsado waa shay xaaraan oon bannaanayn shareecada man iddacaa ilaa gayri abiihi wa huwa yaclamu annahu gayru abiihi faljannatu calayhi xaraamu baa rasulku yidhi xadiiska bukhaari weriye qofka sheegta cidaan aabbihii ahayn isagoo og inaanu aabbihiis ahayn jannadu waa ka xaaraan baa rasulku yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh saa darteed saad u fahamtid bal matniga hadalkan laqbadiisa iyo arrimihiisa shuruudo yar baynu eegaynaa adoo qofkan ninkan naagtan qaba qofka dumara qaba waxa weeye shuruud baa loogu nisbayn karaa ilmaha inuu dhalay shuruudda kow waxaa ka ah zawjku inuu yahay cid ay ka suuragal tahay haweeneyda inuu ureeyo haweeneyda inuu ureeyo cid ay ka suuragal tahay waa inuu yahay caadi ahaan oo macnaha qof qaangaadha waa inuu yahay qof qaangaadha fuqahadu marka waxay isku khilaafsan yihiin maxaa ugu yar toddoba sagaal sannadood bay leeyihin baa ugu yar yacni maxaan ku dhahdaa waxa la yidhaahdo qaangaadhnimada sagaal sana lagu qaangaadhaa qaar waxay leeyihin maya toonbaa ugu yaroo muruu awlaadakum bisalaati lisabcin wadribuum calayha licashirin wafariqu baynahum halkaasi ka deliishadeen laakiin daliilku dee waxaad moodaa inuunu u jeedin halkaasi siyaabo kala markaa garaa waxay leeyiin garaacidda lagu garaacay toban jirka waa waa nin marka qaangaar noqon karaa halkaasi ka deliishadeen lakin waxay u badinayaan kullay sagaalkaa waxayna isaga noqonaysaa biyaadu way kala duwantao curfiga u noqonaysaadoo dee dad sagaal jiroo iska maar qaangaadho iska weynaado marka iska nimca iskaa koray iska jiraya taas horta waa qodob koowaad shardi waxaa kaloo shardi ah inay umusho bacda sittati ashhur lix bilood kadib wakhtigii ay dhacay nikaaxu wad'i iyo jimaac iyo galmana ay suuroobaysay taariikhdaas iyadoo waa itifaaq inay lix bilood keento oo waxa weeye aqalu lxamli waataynu soo taxliilinnay inay tahay lix bilood marka nusuusta qur-aanka la isu keeno aayad labadii aayadood waxaa shardiga saddexaad ah in labadaa qof ee zawjaynka ah ay suuragal tahay in jimaac dhexdooda dhacay oo taa waxaa ka duwan xanafiyadu xanafiyadu waxay yidhahaan waxaa ka mid ah mar haddii nikaax u dhacay lababa isqabaan oo caqlan ay iska suuragal tahay inay wax ka iman karaan waxba la shardin maayo maaragtay in la yidhaahdo may ma kulmi karaanee haddii midna mashriq naagtuna mashriq joogto qorxa ka soo bax ninkuna maqhribya gabadhaa joogo oo naagtii ilmo iyo war lagu arko isagu maa dhalay baa la odhanaya xaashiif ibnu caabidiin waxyaaba qoray waxaa ka mid wuxuu leeyahay dee waxba iska dhici kartaba weli ilaahay baynu iska ahaado iska soo yar duulay habeennimo iyo maalin soo duulay waa usha maamushay xaadiidii buu ku leeyahay ya aasu marka xaashiif ibnu caabidin marka waa qawl daciifa annaga hadda weli baa duulay iyo sharca lagu dareen maayo waxbaa duulee waxaa rabaa wax muxaqaqa inay labadan qof intay kulmeen inay guurkii marku dhacay inay kulmi karaan muddadaa waxa weye waa shardi waa isar kareen oo isarkeen oo kulmeen oo isu yimaadeen waayahay waxaa kaloo shardiga afraad noqonaya inay umusho aqsal xamli iyo adna alxamli intuu dhaxaysa afar sannadood oo qowlka markaa shaaficiye iyo xanaabileya ay qabaan oo leeyihiin waa aqsal xamli iyo adna alxamli oo lix bilood inta u dhaxaysa intaan waa inuu markaa ilmihii yimi aduu shuruudaa iyadoo ay ku binaysan tahay hadalka uu inoo sheegi doono baa wuxuu leeyahay waman atat zawjatu waman axadkii atat ay la timaado zawjatuhu xaaskiisii biwaladin ilmo ay la timaado laxiqahu yacni wuu haleelaa ilmahaasi nasabahu nasabkiisa ayuu haleelaa yani nasabu ninkaa nasabkiisa ayuu haleelaa waase goorma inamkan hadday suuro shuruudihiiyo quyuudigu tirnaya inamkan hadday suurowdo an yakuuna inuu yahay waladkani minhu min arajul inuu ka yahay xaggiisa hadday suurowdo oo see ku suuroobaysaa bian ta'tii bihi bacdaas waxay dhahen baa taswiir bay yidhaahdaanoo wadaalika musawarun waxaa lagu suuraysanayaa bian ta'tiya bihi an ta'tiya inay la timaaddo haweenayda bihi waladkii bacda sittata ashhurin lix bilood kadib inay la timaaddo weeye iyo walaxdatin lilbiriqsi min xiiniilcaqdi caqdi iyo heshiiska maaragtay nikaaxu markuu dhacay laga bilaabo iyo wa duuna arbaci siniina afar sannadood sokadood wax ka yar ay ahaato min xiini imkaani lijtimaaci wa tuxsabu waxaa laga xisaabinaya weliba arrintaa laguu sheegay min xiini imkaani lijtimaaci kulan suurowgii yacni wakhtigii laga bilaabo macaha maceeda uu la kulmay ay suurowdo waase goorma idaa amkana hadday suuragal tahay weeye wad'uhaa jimaaceeda iyo gelmadeedu walow calaa bucdin yacni haba ahaado markaa mid fog oo la jirhkiisu markaa masaafadu ayuu fog tahayba yacni kulanka ay kulmeen wain lam yaclam yaabaan ogaanin annahu isagu wada'a inuu jimaacay be bikhilaafi maa shay khilaafkii xaalay ku sugan tahay sabaqa soo hormaray fii amatii addoontiisa ku soo hormaray oo yacni tani waa ka duwan tahay tii addoonta lagu soo sheegay weli waa si wadaail xulqa waxaa u qeydkiisu noqonayaa bishardi an yakuuna lizawji zawjku yacni inuu sugan yahay tiscu siniina sagaal sannood inay u sugan tahay baa haleeshiintaasina ku qaydan tahay ilmaha la haleeshiinaya iyo wa nisfun yacni sagaal sannood iyo badh iyo wa laxdatun weliba ilbidhiqsi laxdadaasoo tasaxur yacni waasica alwada jimaac yacni suuragal ay u noqonayso intaasoo dhan wax ku ururinayaan waa shuruudan hadda taxinado waxaa wey horta meeshii jimaacan waa inuu dhacay iyo kulankani lix bilood ilaa afar sannadood inta u dhaxaysa waa inuu dhacay kow ijtimaac iyo kulan ay kulmeenna oo wad iyo galmo ay ku kulmeena waa inay tahay wax suuragala muddada isagoo hadduu doona yaabaan ogaanin waa iskaba ilaawo laakiin muddadaas in galma ay dhacdayna waa inay tahay wax suuragal ah oo waxay ka duwan tahay markaa tii addoontii addoontii waxaa lahaa wadigu waa inuu muxaqiyo aynu markaa uu yaqiin iyo hubaal loo haya laakiin ninkan haweenayda waa qabay muddo dheer bay ahaydba way sarkeen waa kulmeen waxa weeyaan marka caynkaa tay de waa firaashkeedii alwaladu lilfiraashi wailcaahir alxaju waa kii xadiidku ahaa waayahay waxaa kaloo yana meeshii shardi ah cumriguna dee lix sannadood toddoba muxuu yidhi sagaal sannadood iyo badh waa inuu yahay buu yidhi marka wuxuu ka wadaa inuga jeedo muddada ugu yar ee qofku markaa dee ku biyo keeni karo biyuu ka iman karaan baa intaasa wani- wa laxdatinna wuxuu leeyahay waa laxdo markaa wadigu dhacayo muddadaana waa ku angaagaadhayaa laxadaasna waa intii maaragtay jimaac iyo galmadu biyuu ka dhacayeen ee naagta u galmoonayay halkaasay maraya marka inta haddii laysla helo oo say wax ku dhasho waxay noqonaysaa ilmahaas waa loo nisbaynaya ninkaas inuu dhalay fain lam yumkin haddaanay suuroobayn buu yidhi oo si aanay u suuroobayn an yakuuna waa inuu yahay waladkii ee in lam yumkin haddaanu suuragal ahayn an yakuuna inuu yahay ilmihii minhu min azawji inuu ka ahaado haddaanay suuragal ahayn xaggii buu tafsiil ka imanaya illa waa hadduu suuragalaysa kuma faad waa faata fiicine waxaa laga farciyeynayaa dee xaggii hore hadduu ku yidhi ee ila wuxuu ku soo yidhi maxay ee in amkana an yakuuna minhu soo maaha waa yahay fain lam yakun haddaanu ahayn suuragal ahayn an yakuuna minhu inuu waladku xaggiisa ka ahaado bian atat markaa wuu kuu suuraynayaa waa sidee goormaanay makar intuu kuu soo sheegay ixtiraajkeedu un qabso intuu kuu soo sheegay ixtiraaj ka baxayey unbay noqonaysaa waa sidee wadaalika bian atat wa inay la timaada haweenayda bihi ay bilwaladi liduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar bay la timi muxuu ka ixtiraajayaa bian taatii bacda sittati ish ashhurin buu ka ixtiraajaya waayahay aw amase wa inay la timi ilmihii liakara min arbaci siniina afar sannadood wax ka badan waa inay ilmihii la timaado muxuu ka ixtiraajayaa wa duuna arbaci siniina waayahay aw amase waa inay la timaadda ilmihii maca alqaطci goyn la goynaya biannahu ninkii lam yata'ha inaanu jimaacin muxuu ka ixtiraajayaa idaa amkana wad'uha walow calaa bucdin waayahay aw amase way la timi ilmihii wa kaana lizawji ninka waxaa u sugnaa min asinni da' xaggeed duuna maa taqadama kii inoo soo hormaray wax ka yar wuxuu ka ixtiraazaya an yakuuna lizawji tisca siniina wa nisfin iyo walaxdii wuxuu sheegayay intaasi waa ixtiraazaadkii shuruud ziyaadaha u keeno wuxuu yidhi aw amase way la timiba wa kaana wuxuu ahaa zawjkiiyo ninkuna maqtuuca dakari alaabtiya mid ay go'an tahay iyo walunhayayni labadii maaragtay xiniyoodna ay go-an yihiin ayuuba ahaa jamiican xaalaya idkoodba lam yalxaqhu yani ma haleelayo ilmihii zawjki ma haleelayo aabi haleeli maayo ninkii markaa waa waadix marka intii umu ka ixtiraazay haddii intaa wixii ka duwan waxay noqonaysaa inaan la haleeshin aanu haleelayn wamataa taxaqaqa azawju wamataa goortii taxaqaqa uu hubsado الزوج ninkii زawجka macnaha yaqiin iyo hubaal uu ogaado أna اlwalada ilmihi aladii waladkii alxaqahu sharcigu u haleeshiiyey bihi isaga u haleeshiiyey laysa minhu inaanu isaga ka hayn markuu yaqiin iyo hubaal u helo waa sidee wadalika bian calima waa inuu ogaado annahu زawجku lam yaطa'ha inaanu jimaacin abadan weligii lazimahu shayga qofka waxaa ku laazimaya nafyu inuu anfiyo ilmaha bilicaani uu ku laanfiyo waysagu licaan waa inu ku anfiyaa yacni wuxuu og yahay qofkaan isagu inaanu dhalin buu yaqiinu haya waayo naagta maba tahanba isla guriga wada joogeen laakiin waxa weeyaan si unba wax ka noqdeen maba taabanba marka caynkaa tae shareecadii dee way haleeshinaysaa ninkaa naagta u qabay gurigaas ay wada noolaayeen oo hadhowta dee ilma dhashay ilmi adun baana dee alwadu lilfiraash weeye laakiin hadda isagu yaqiin muxuu hayaa shaqo aanu kulahayn waayo naagtan ba tafta kama rugin maxay arrintaan samaynaysa xog waajiba inuu anfiyo waayo dee waxa weeye waxaadan dhahay inaad soo soo xaraysata sax ma aha licaankii qur-aanku sheegay oo inoo soo socotaa axkaamu licaan see la yeelaya way soo socotaa licaan baa waajibka inuu ku anfiyo oo yidhaha ilmaha ma dhalin dhaarihii dhacaan lagu kaa dhaqaajiya meesha wain lam yataxaqaq haddii aanu hubin oo yaqiiniya hubaal aanu hayn annahu waladkii min hayrihi kayrkii inuu ka yahay haddii aanu hubin xaruma calayhi kolkiisa waxaa ka xaaraama nafyi inuu anfiyo iyo waqadfaha inuu qadfiyo ilaa naagtani waa sinaysa waa ka xaaraam wain kaana alwaladu haba ahaada ilmuhu aswada mid madow wahuwa isaguna abyadu mid cad ha ahaadabe aw mase hayru daalika taa kayrkeed isna waxa weeye waa cas yahay iyana waxa weeye way madowdahay masay doontaa oo xadiidkiibaa dee ahaado haweenaydii marka halkan wuxuu leeyahay macna ahaan haddii naagtuu qabo oo dee iska galmoonaya oo shakiyo waswaasuun iskaga yar dhacay waana iska dhacdaa dee niman noocaasoo maaragtay cudurro iska qaba marka waxa weeyaan maaha malaa waxba usoo galgalay naagtii aanu shaqo ku mali waxaa taasi markaa ma bannaana haweenaydii caruurtii iyo wuxuu dhaha inuu anfiyo oo caado ma bannaana ilmahani midabkiisaba ha ka duwanaado waayo rasuulka ayaa waxaa lagu yidhi nin baa yidhi islaantaydi waxaa ii dhashay wiil madow baa ii dhashay hal laka min ibil wargeel ma leedahay qaala nacam ma alwaanuha midabadooda ka warran qaala wuxuu uhi saayasa waa xumar iyo casaan iyo hal hal fiiha min awraq nooc awraq oo madowbacadka yidhaahdaan ma ma ku jiraa haa waa yahay ina fiiha la wurqan baa buu yidhi mid keliya maahe waxaway noocyo fara badan wurqi fara badan baa ku jira aduu markaa su-aali weydiiya xagee ka yimi oo dee markaa noocan nooca kale ka duwan geel aan la mid ahayn waa geel asaasiya noocan ku jira xaw ka yimi ee is dhalay lacalahu nazacu cirqun mala inay meel hidaysanaysaa dhici karta dee tana waa saasu kala buuri ay marka waxa weeyaan shukuukdu meesha ma iman karto waman laxiqahu qofka uu haleelo nasabun nasab uu haleelo oo fa akhara dib u dhigaa nasab baa haleelo ilmahan adaa dhalay baa la yidhi oo sharcigii baa haleeshay maalan oo fa akhara uu dib dhigo markaa nafyahu anfintiisu dib u dhigay oo meeshuu iska diidi lahaa uban anfinba bilaa cudurin cudurdaar la'aan ayuu dib u dhigay uma dabeetana araada wuxuu doonay an yanfiyahu inuu anfiyo bilacaani uu ku anfiyo lam nujibhu ajiibi mayno ilaa dalika nafyigaas ka aqbali mayno lianna waxaa la rabaa fawri inuu ahaado hadduu dib dhigayna qaadiga aqbali maayo ninkii dee waxaa weye inuu ku raalli noqdo ilmaha u dhalay weeyaan wain araada hadduu doono nafyahu anfintiisa cala alfawri deg deg inuu anfiyo hadduu doono ajabnaahu waan ajiibaynaa ilayhi isagoon ka aqbalaynaa waayo dee waxa weeyaan arrintu waa maxalkeeda fawr ah wixii aan xamli ahayn amase dee duruufo aynan markaa dee xayiraynin oo dib u dhigin oo macduur looga dhigi karo waxaasan ku maqnaa oo awalba inaan ka hadlaan rabin waan dhoof baan jira saasaan ahaa waxa weeye waa la aqbalaya wabillahi tawfiiq المصنف رحمه الله تعالى فصل من قذف زوجته بالزنا فطولب بحد القذف doono bixaddi alqadfi qadafka xadkiisii laga doono falahu qofkaasi wuxuu leeyahay ninkaas zawjkii xaaskiisii waa sinaysatay ku yidhi an yusqidahu xadkaa inuu ku rido ayuu leeyahay billicaani licaan wax la idhaahdo inuu ku rido ayuu leeyahay bishardi an yakuuna zawju waxaa shardiya ninku inuu yahay baaliqa inuu yahay nin qaangaadha caaqilan mid caaqila uu yahay mukhtaaran yani mid wax doortay uu yahay wa an takuuna inay tahay baa la shardiya azawjatu zawjaduna cafiifatan mid dhowrsoon ay tahay taasoo yumkinu suuragala an tuutaa in la jimaaco waxaweye qadafkii buu ka hadlayaa ninku naagtiisa xaaskiisi uu qadfo oo si sariixa oo kale yaa zaaniyatu naagtan zaaniyad ahay ama waxaa weeyaan anugu ilmahani maan dhalin aad seeto ilmahaygii ma aha waxaan urka kugu jiraa shaqo kumaliyi ama wiilkanaad dhashay aniga wiilkaygii ma aha wixii noocaasa markuu la yimaado oo haweenay isku yahay maxaa la yeelaya haddii ninku asal ahaan qof dumara uu iska yidhaha zaaniyad baa tahay ama uu ninku yidhaha zaani baa tahay ama taas waa la garanayaadoo waxa weeye xadliga xadulqadaf ayaa jira ayaa muxuu ahaa xadulqadafkas waa imisa ya siddeetan jeeda maxaa u daliila fajliduuhum amaaniina jaldatan waayo marka tan iyadu way ka duwan tahdo mar haddii labadii qof ee uu ka dhexeeyey maaragtay xidhiir zawjiya uu ka dhexeeyey waxa licaan la yidhaha lala imanayaadoo qisadii hilaal ibnu umaya markuu haweenaydiisii yidhi ninkaa shariik ibnu saxmaa ayaa ka zinaystay ee rasuulku wuxuu ku yidhi albayina albayinatu aw xaddun fii dahrika ama bayine ayaad keenaysaa oo markhaati baad caddaynaysaa in markaa ninkaas uu haweenaydaadii ka zinaystay oo markhaatiguna dee afar marag baa xagga zinada laga rabaa ama waxa weeye xad baa lagu dhufanaya xadulqadfigi marka wuxuu rasuulka ilaahdow idaa ra'aa axaduna calaa imra'atihi rajulan yanaliqu yaltamisu bayina ninku hadduu haweenadiis ugu yimaado nin maaragtay haysta ma intuu ka tago wuxuu raadinayaa maaragtay markhaatiyaal uu doonayaa bal hawsha socota in laga markhaati furo allaan ku dhaartay arrintaas run baan ku sheegayaa waa arrin sax baan ka warramaya ilaahay subxaanau wa tacaala isagaana beri yeeli doona markaas aayaadkii lacaan ku soo degin والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا إلا أنفسهم إلا أنفسهم صبر شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين يا آيات كذا مريض marka waxaa haddii qadafkaasi dhaco waxa weeyaan wuxuu iskaga ridi karaa ninkaas ile qadaf buu tuuray oo waa in la jeedlaa la doonayaayo waxa weeyaan wuxuu iskaga ridi karaa waxa la yidhaahdo licaan inuu la yimaado marka shuruud bay leedahay licaanku shuruud buu leeyahaado horta marka hore waxa weeye bayino waa in la waayo oo haddii ninkii haweenaydii u yidhi way zinaysatay markhaatiyaal uu keeno sheekadii sooma dhammaanin licaan wax la eedi ma jiro oo maxaa imanaya dee iyadii baa la xadaya waayahay waa haddii markaa uu yidhaha waa zinaysatay laakiin haddii uu nafyulwalad meesha uu jiraba oo uu leeyahy ilmahan anugu ma dhalin dee mar kastaba waxaa loo baahanayaa licaankii mar haddii ilmahan anugu ma dhalinba oo haddii markhaatiyaal ay ku furaan oo zinadii markaa dee xadkeedii yeelato ilmihii weli ka hadal buu u baahan yahay oo ilmihii saa ku tegi maayo hadduu leey ilmahan uma dhalin ilmahan u abtirinta loogu abtirinayo waxay u baahanaysaa licaan in la helo waaya waxaa kaloo shuruudda ka mida inay inkirto oo markuu yidhi way zinaysatay yani iyana waa inay inkirto tidhaahdo mee maan zinaysan oo hadday qirto maxaa imanaya dee waa la xadaya oo sheekada waa soo dhammaatay inay cafiifta oo cafadeeda ay maaragtay dhowrsoon tahayna waa la shardinaya zawjiya meesha inay jiraan oo labada qof laba qof isqabaa yihiin والذين يرمون أزواجهم بقى إلهي سبحانه وتعالى ولبا حتى تي رجعية هاي يعني توفري عدة رجعية كنت شرتي وكده لعي كرتا واحد اللي هذا اللي عام وهذا حمان كرا وحين أرنتا السعون يسا وكو إيمان يسا لبا الرمود متكودو وينا شرطي إنو الزنا كتورو وإلا هو الزاني أما صريح صريح وقلوا واقبا أما طلبات أو نفي ولد الماء وديدو يعني المهر مدلين ama uu yidhaahdo uurkana la xambaarsantahay aniga uurkaygi maaha haada alwaladu min azinaa huwa laysa biwaladii ilmahayga aniga ma aha bal ka warran tacriid tacriid xoogaa sarbeeba anigu maaragtay zinadii waxaa ma aqaano ayuu odhanayaan sarbeeb baa layaha moogta islaantiisi ku sheekaynaya ama wuxuu leeyahay maxaan ku dhahdaa adu waxa weeyaan marka uu leeyahay anigu wiil madooba ii dhashay hadalka meesha loo socdaa waxa weeye anugu ma dhalin soo maaha laakiin dee rasuulku qadaf kuma xukumin qadaf kuma xukumin ee ninkaasi si tacriid ah ayuunbu arrinta uga hadlay marka waxay leeyihin wixii sarbeeb ah ee aan toos loo abbaarin zaaniyad baa tahay ilmahan maan dhalin uurkan aad xambaarsan tahay waa zino wixii noocaasa bay noqonaysaa waxa la yidhaha qadafka qaadi horteeda arrintu inay ka dhacdo oo maxkamaddii sharciga ahayd ay horteeda ka dhacdo iyana way shardiyaan in kastoo shaaficiyadu ay leeyihiin haddii ay ku raari noqdaan dad uun dee sharciga garanaya dhexdooda hortooda ay licaanku ku dhaco oo markaa nin markaa dee uun sharciga garanaya ay ay la yimaadaan oo uu anfiyo wiilkan ilmahan uu anfiyo arrintii way saxmaysaa ay yidhaahdaan waa masale khilaafiya laakiin waxay u badinayaan in kolley dad maxkamad iyo sharci in wixi ay horteeda ku dhacaan waaye markaa wuxuu kaloo yidhi marka waina wainay ahaato wuxuu yidhi wa an takuuna wa inay ahaato zawjadii cafiifatun oo ay suuragal tahay yumkinu ay suuragal tahay wadcuhaa ee falow qadafa hadduu qadfo man axad hadduu qadfo oo caado habata uu sugnaaday zinaahaa zinadeedii mid uu sugnaaday oo ama bayina hore loogu furay ama waxa weeyaan ayadaaba qiratay aw amase wuxuu qadfay tiflatan gabadh yar ayuu qadfay gabadh yar waanay suurogalahayn dee markaa in la jimaacaba wadaalika tusaaluhu waxa weeye ka binti shahrin gabadha hal bil jirtay cusira waa la casiraya waa la takhsiirayaa walam yulaacin licaantami maayo oo wax licaani meesha ma jiro waayo shuruudii baa meesha ka ama se dee qofkan uu yahay qof maaragtay wuxuun hadda markii hore lagu yaryaqiinay arrintaasi haddii marka dambe ay ka dhacdo oo yidhaahdo zina iyo wax ku tuuro waxay leeyihiin mar haddaynay cafiifad ahayn la oofin maayo axkaamtii licaanka oo shubhadaasi inay saamayn leedahay waxaa u daliil ah xadiidka muraacanada naftiisa waxaa ku yimi in jaa'at bihi yushbihu الزawja faqad kadaba calayha haddii ay la timaaddo ee ilmo shabbahan ninka uu ku been abuurtay wain jaa'at bihi hadday la timaaddo yushbihu arajula aladii ramaaha bihi faqad sadaqa calayha ninkii uu ku tuuray iyo ninkaasaa ka sinaystay haddii mid u eg ay la timaaddana waxa weeyaan run buu ku sheegay fajaa'at bihi cala annacti almakruuh wasfigii la diidayey oo markaa ninkii dee loo sheegay l ninkaasaa ka sinaystay tilmaanu eg baa ninka ilmihii ku yimi markaasaa rasuulku wuxuu yidhi lowla alaymaanu lakaana lii walahaa sha'nun aymaantu haddaanay jiri lahayn oo arrimahan dhacay ee sharciga haddaanay jiri lahayn arrin kale sugnaan lahayd ibnu taymiya xadiidka markuu tacliiqinayey mujalladka shan iyo tobnaad safxadda saddex boqol iyo shan wuxuu leeyahay wadalla alxadiidu calaa ana ashubaha lahu ta'hiirun fii dalika wain lam yakun bayinatan yani xadiisku wuxuu tusinayaa shubhada waxaa la yidhahdaa inay saamayn leedahay yaanayba ahaanin bayine cad yaanay noqonne waxa weeye saamayn bay leedahay oo wuxuunba halkaa laga dheeganayaa oo haddiiba dee rasuulku yidhi haddii aan dhaaraas dhici lahayn wuxuunbaa meesha iman lahaa taasi waa weji markaa qofkan dee xodkii lagaga ilaalinaya ama dee axkaamtii laga dhowrayo oo wuxuu ku hadlay ictibaar baa laga soo qaadaya oo sacd ibn waqaas iyo cabd ibnu zumca markii la isqabtayna waa kii lahaa rasuulku xukumay ilmihii huwa laka yaa cabd ibnu zumca alwaladu lilfuraashi wailcaahil alxajru qisadii dhacday markaa shabahii cutba ibnu abi waqaas ilmahan inuu aad u eeg gabadhan u eegtay markuu arkay ee wiilkan u eeg yahay wiilkii laysku qabtay dee rasuulku sawda bintu zamca wuxuu ku yidhi ka xijaabo hadda sharci ahaanna waa walaalo oo xukunkii sharciyada maxaa lagu dejiyey inay waalayihiin soo ma oo inay waalayihiin baa loo xukumay oo dee alwaladu lilfiraash addoonta aabbeed baa markaa dee maaragtay ay addoon u ahayd laakiin shabahi rasmiga wuxuu ekaaday ninkii kale sheegtay oo cutbahii ibn abi waqaas haddana waxaa ka ratib meelkaa shubhadaa darteed ka xijaaba ayuu rasuulku yidhi meelaha marka la eego waxa weye ninka hadday haweenka xun lagu ogaaday hadalkan uu ku tuuray markaa cidla dhici maayo oo noqon wuxuu iska noqonayaa markaa dee hadal maaragtay tuhma daba socda saas darteed waxa le wa inay cafiifo tahay gabadhu hadday yar tahay oo aanay suurogalahaynba jimaac waxa leeyahay inu ka suurogalahayn ama ilmo yarba uu yahay qadaf ma noqonayaadoo haddii lagu ganay ma noqonaysaa qadaf mise noqon mayso qofkii ku ganay milaxadiya mislaxadi maayo iyadana khilaaf baa ku jira oo maalikiyadoo kale waxaa qadaf bay leeyihiin laakiin xanafiyada iyo shaaficiyada iyo abu hawr iyo ragle waxay leeyihiin qadaf ma aha qoloba dhinac bay ilaaliso qolana waxay ilaalinayaan cudurda xagga maaragtay cirdiga qofkan la caayey bay ilaalinayaan qolana waxay ilaalinayaan xagga maxaan ku dhahdaa dahriga qofka kan wax caayey in maaragtay dee la dhowro oo aan xad laga oofin khilaafka arrintaa ku jira markuu khilaafka soo naqliyey qolo walba waxay maaragtay ku tagtay saaxibuladwaa maxamed amiin ashanqiidi wuxuu leeyahay وإذا عرفت من ذكرنا مما ذكرنا من أقوال أهل العلم في المسألة فاعلم أن أظهرها عند قول ابن منذر أنه لا يحد إن أن لحدين طفك المهير يعني آه، قذفي إن أن حد لهاي تاس أي راجح أما قبل يريد نكو هدو دون هذا كورسي أو يرو دي أن مركات يناك نبا سورة الكاهي لكن ماشي وحيما ولكن يعذب نك هذا الكاكوادي ولا تعزيريا wejkiisuna waxa weeye buu leeyahy ilmahan yari dee waxa weeye kama suuroobaan wax la yahaha dembi oo zina iyo waxaan lagu ganaya wax ka suurooba maaha saa darteed ninkan wax beenoo laqwiya buu ku hadlay hadalka uu ku hadlay ee uu ilmaha ku ganay unbaa waxaa weeyaan lagu edbinayaa laakiin waxaa weeyaan wix la odhan jiray xadku meesha iman maayo wاllicaanu an ya'murahu اlxaakim wاllicaanu licaankii an ya'murahu inuu amro weeyaan الحاaكم xاakمku أمرo أن يقuuلa inuu yidhaahdo أربعa مaرaaت أفaر jeer inuu yidhaahdo kii لcaamantamayey أشهد باللaahi yaعnي ilaahay baan maaratay ugu dhaaranayaa أنii anugu la min الصاadiقiina kuwa runta sheegaya inaan ka mid ahay فيi ma اladيi kii ku run sheegaya ramaytuhaa aan haweenaydaa ku ganay oo min الزiنا زinaa وأنa haaذa الwaلada ilmahani laysa minii aniga igama mid ahaa inaanu iga mid ahayn baa markaa dee aan ku dhul sheegayaa weeye in kaana hadduu yahay hunaaka walad meesha haddii ilmo jiro oo meesha waxaa laysku hayaa ilmo anfinayo saas buu odhanaya waxay marka hore isku khilaafsan yihiin fuqahadu licaanka marka la licaantamayo fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaati billaah ma dhaaraa mise waa markhaati oo qofkani afar jeer buu marag furayaa waxaan markhaati ilaahay ka ah inaan run sheegayo mise waa aymaan lagu adkeeyey bilafdi shahaada eraygaa shahaada lagu adkeeyey halkaasa habeen ku jiraa samarada khilaafkuna waxay noqonaysaa qofkii yidhi shahaado weeye waxaa la yidhahda licaanku ama erayadana ay ku hadlayaan labada qof waxaa meesha shuruud ah inuu qofkan uu yahay qof caadilah oo markhaati gal ah kuwa un baa licaan ka suroobaya waa amaratu khilaafku meeshu ka binaysay haddii la yidhahdo waa aymaan waana qowlka raajixa inay aymaan tahay dhaaro haddii xaggaa laga ego le waa dhaarana waxay noqonaysaa labadaa qof ee licaanku dhex maray waxaa weye waxba loo shardin maya inay caadili yihiin iyo inaanay ahayn qowlkaasaad moodaa inuu xoog badan yahay sababtoo ah siiqada aayaddu ay u dhawaaqday waa waa siiqatu yamiin oo fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billaah billaah lafdigaa billaahi waa yemiin waxay ka dhigan tahay markaad ti ashhadu billaahi yaani macnaha uqsimu billaah allah baan ku dhaaranaya bay ka dhigan tahay lafdigaasi waa dhaar waxaa kaloo laga qaadanayaa qur'aanka naftiisa waa shawaahid looga helayaa iyada oo la sii daayey lafdigaa shahaada lagu dhawaaqay laakiin looga jeedo bimacna alyamiin looga jeedo fayuqsimaani billaahi lashahaadatuna axaqu min shahaadatihimaa markii qolyihii laga warramayey ee isu dhaaranayey ee waxyaabihii ay xadeen ama khiyaameeyeen qofkii dhintay wasiyada arrinteedii oo lafdigaa shahaada iyadoo yemiin looga jeeday meeshaa ku timi dalika adnaa an ya'tuu biاshahaadati calaa wajhiha aw yakhaafu an turadda aymaanu bacda aymaan an turadda aymaanu bacda aymaanihim marka waxaa weeyaan shahaadada halkaa lagu tilmaamay dhaar baa looga jeedaa midda kale waxay leeyihiin dhaarta ninku dhaaranayo oo naftiisa naftiisa dacwadiisa uu markaa isku beri yeelayo ile ninkii waa qadfay naagta mar haddii qadaf ku dhacay maxaa laga maxaa maxaa laga rabaa ama siddeetankii jada baa lagu dhufanaya ama naftiisa waa inuu beri yeelo naftiisa wuxuu ku beri yeelaya maxay noqon kartaa waa dhaar oo lama odhan karo markhaatiyaal buu furaya waayo haddii shareecada min baab alistiqraa' istiqraagii taamkaa marka lagu sameeyo iyo tatabuc lama hayo qof isaga wax loo sheeganayo oo maxaanku dhahdaa naftiisii beri yeelaya oo haddana isaga wixii loo sheeganaya markhaati ka noqonaya laguma hayo diinta mar hadday caynkaa tahayna cilmiga usuulkana markay ka hadlayaan waxay yidhahdeen istiqraaga taamkii waa xuja sharciya la heli maayo ninka waxbaa loo sheeganayaa wixii loo sheeganaya baa la rabaa inuu marka ka jawaab bixiyo isagii baa markhaatiya waxaan markhaati ka ahay arrintu ayna saas ahayn suuragal maa marka meesha maxaa imanaya dee dhaar baase jiraysa oo ninku wuxuu isku beri yeelaa marka wax loo sheeganayo yemiin baa timaada marka halkaa marka laga eegana waxaa weeye baabulistiqraa' tatabuc lagu sameeye nusuusta sharciga ah arrintu waa dhaar carabtuna lafdigaa wayba ku hadashay ashhadu iyadoo dhaar ah faashhadu cinda allaahi ninkii leyla arrinteeda u gabyayey faashhadu cinda allaahi annii uxibbuhaa fahaadaa lahaa cindii famaa cindahaa liya oo markuu le ashhadu cinda allaahi allah aan ku dhaartay mooyaan macnaheedu ay noqonaysa saas darteed waxaa weeyaan in la yidhaahdo khilaafka ma aymaanba mise waa waa maragyaal wuxuu ku hadlaya in la yidhaahdo waa aymaan lagu adkeeyey maxay aymaan lagu adkeeyey yani maxaanku lafdi shahaada saasuu may noqonaysa kayfiyadda markaa jaranjarada u socoto kitaabkaa kuu qeexaya labadan qof waa la soo taagaya maxkamaddaa la keenaya waxaa weeyaan weliba xadiidku waxaa uma qaamat fa shahidat istaagaya qofka markaa qaadigu waa u naseexaynaya oo waa waaninaya oo toobaddu kala hadlaya oo ina allaha yaclam waa kii rasuulku ku lahaa labadii mutalaacinaynka ina allaha yaclam anna axadakumaa kaadibun fahal minkumaa min taa'ibin ilaahay waa og yahay labadiinna midkiinnuu been sheegayo war midkiin toobad keenoo soo noqonaya ma idinku jiraa saasuu ku bilaabaya qaadigu haddii markaa ninkii zawjka ah uu ka joogsado illa isagaa laga rabaa inuu hawsha bilaabo isagaa qadafka keenay hadduu ka joogsado xadulqadfigi baa lagu dhufanaya marka waa cinda jumhuur alculamaa xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin mee waa la xidhayaadoo ilaa uu been baan sheegaya uu yidhahdo halkaa ka keeno oo afka kaga hadlo waa la lakin waxaa raajixa saas in mar hadduu nukuul la yimi waa la xadaya haddii uu soo taagan yahay markaasba waxaa la odhanayaa afar jeer baad ku dhaaranaysa ashhadu billaahi إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي من الزنا أما مارت وعن قرية أن هذا ليس ليس ولدي وأنه ليس مني إلى آخره صلى الله عليه أفرتا تشير مركا كل عرنية قادوا مركا وحو أمر ياين أفكا لغبطه مركا مركا الشناط أفكا على قلية إن بالله دلو عليه أفكا لك حديث كتاب داود صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة in afka la qabanayo waa balkaadi arrintaa la weynaynaya mogta xadiidkaas waa xadiis sugan oo waxaa la odhanayaa ittaqi illaaha fa innahaa muujibatun war ilaahay ka yaabo waa balkaadi war alla ka yaabo arrintan waa tii cadaabka waajibinaysaye u kaadi ha dhaaranne hadduu joogsadana waa baab haddii kaana waa lagu socodsiinaya hadduu ka joogsado waa la xadaya hadduu ku adkaystana wa calaya lacnat ullah in kuntu min alkaadibiin nacdasha ilahay korkaygaa fuusho haddaan ka mid ahay kuwa beenta sheegaya intaasi markay dhacdo isaga maxaa ka dhacay maxaa ka dhacay xadkii qadafka ka dhacay iyadii baa loo fadhiya wayadra'u canha alcadaab an tashhada billahi arbaca shahaadaatin an tashhada billahi arbaca shahaadaatin innahu la min alkaadibiin qaadiga haweenay u soo wareegaya waxaa la leeyahay waxaad yeeshaa dee sidii ti hor kii hore la beryu baa la marinayaa waxaa weeye waa ashhadu biاllaahi inahu la min alkaadibiina fii ma ramaanii bi waxaan ilaahay ugu dhaaranaya inuu beenawaas beenawaasiinta ka mid yahay waxaa ugu galay inuu ku been sheegayo afar jeer markay la timaado waa la waaninaya marshanaadka xoogaa baa la waaninaya oo inahaa muujibatun tani waa tii waajibinaysa cadaabka waxaad yeesha cadhada ilahay baa waajibinaysa ka joogso hadday ka joogsatana dee waa khayr oo waa la xadaya xadkii zinada ila waa qiraar markaas haddii kale waxa weeyaan marshanaadka alaya calaya gadab ullaahi in kaana min asaadiqiin halkaas ku gogowaysa arrintaas markay dhammaato furqadii waati mar haddii ay labada dhinaca ka dhaarteen la-aanka dhacay weligoodna isma guursan karayaan ilmahaasna shaqo kuma le ninkaas ilmahaas waxaa loogu abtirinayaa hooyadii hooyadii bay isdhaxlayaan waayo wuxuu yidhi marka sheekhu faydaa uma yaquulu wuxuu odhanayaa fi alkhaamisati ay fi almarati alkhaamisati marka shanaad bacda an yacidahu alxaakimu xaakimkii markuu waaniyey kadib wayukhawifa wuu cabsi geliyey oo wayadacu oo wayadaca u dhigay yadahu u dhigay gacantiisana calaa fiihi afkiisa uu saaray ayaa wuxuu odhanayaa wa calaya korkayga ha ahaato lacnatullaahi macdashi ilaahay in kuntu haddaan ahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya ودى رسولك صلوات الله والسلام عليه هلالي وكوى أن يتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وقال كنت فقاد وعقود درين الآخريو إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا آه إنه أخري والله حسوسين حسابكما على الله أحدكما كاذب فارمكما من طائر ولو يتبع بين شيء وصمع تونه ونزمجته فإذا فعل دوصني ذلك أرنك زوجكم سقط وادا عنه حقيس حد القذف حد القذف حقيس وكدعي وانتفى عنه وكان فوبي نسب الولد ولد كابترسيمديسي يا نسبين الله نسبين الله وابترنا يعني يسقى وكان فوبي وكتقي كرغاشية وبانت وي فرنتي منه يسقنا وي كفرنتي وبايني كنغطي وحرمت وي كحران نغطي على التأبيد سأبدي وي حران نغطي المتلاعنين لا يجتمعان أبدا لبدي لعان تبول وكل مايان ولزمها وحاوين دي كل لازمه انكم marka intaas ka dhacda xaqiisa xad zina xad zina kul laazis oo marka shantii jeer afar jeer u dhaartay iyo marsharaadkii in caladii ilaahay korkiisa ay ku saarantahay cadash ilaahay aduu maxaan ku dhahdaa been sheegayo isagiina beri uu noqday xageedana waa fuulay xad zinihi iyada marka jawaabta laga rabo walaha waxay leedahay haweenaydii ninku qabay an tusqidahu xadkiina iska rido can nafsiha an tusqidahu inay xadkii rido can nafsiha nafteeda ay ka rido bilacaani lacaani kaga rido nafteeda inay ka rido xadkii oo lacaan kaga rida ayay leedahay oo fataquula ay tidhaahdo biamrilxaakimi xaakimka amarkiisa ay ku tidhaahdo ama ciddii naa'ib ka ahaydba arbaca maraatin afar jeer ay tidhaahdo ashhadu billaah ashhadu waxaan ku dhaaranayaa بالله الله سبحانه وتعالى وحان قد أرنيا إنه ننكني لمن الكاذبين بين واسينتا إنه كمد يهي في ماء الذي كمنه كبين شيغا أيوه رماني بيه وقني وعيو صوت طريق الزندة إنه كبين شيغا إلهي قد أرنيا ثم تقول وحيورانيسا في الخامسة مرشاناتك وحيورانيسا بعد الوعظ واني لواني كذب كما سبق سي صور أغضي وصور مرتي وحقي ننكا وحيورانيسا وعلي كركيك أيوه هذا غضب الله على الإلهي إن كان هدويا من الصادقين هو رند الشيء هدو كم ديائنا على دي الله يكرك يقفو شيء فإذا فعلت أضي سميس هذه تن أضي سميسو سقط وادا عنها حقيدا حد الزنا حد الزنا دو حقيدا وكرد عي وخلاص مكان لو كان غاشي فرقع بدي وادا عضي المها سيد الله الله ابترنا يا عوي اسمه قرسة كان عمر قد انتو نولي هاي ولا كان غاشي بالله توفيق المية راين أوف نوشيو oo halkaa dabeetana axkaam ay ka ratibanto ayuu ka hadlayaa idaa haara libinti tisci siniina labanun min waط'in aw min gayrihi faardacat طiflan lahu duna alxawlayni khamsa radcaatin mutafariqaatin saara ibnaha wuxuu leeyay musanif raximah اllahu tacaala idaa wakhtiga haara ay dahar ay muuqdaan libinti tisci siniina gabadh sagaal sannaoo jirtay labanun caan ay ka muuqdaan labankaasoo min waط'in yacni galmo ku yimi aw amase min hayrihi galmo waxaan ahayn ku yimi oo caan iska yimi ee noqday oo fa ardacat marka ay gabadhaasi nuujiso tiflan ilmo yar ay nuujiso ilmahaasoo lahu uu sugan yahay duuna alxawlayni laba sannadood wax ka yar khamsa radacaatin shan nuugmana ay nuujiso kuwaasoo mutafariqaatin kala tagtagsan saara wuxuu noqonayaa ilmahaa yari ibnahaa yacni wiilkeedii ayuu noqonayaa nuugmadii buu ka hadlayaa waxa weeyaan haddii gabadhi ay nuujiso ilmo ay nuujiso dawateen hore u soo marray sagaalka sannadoodna wuxuu ku qaydayaa waxaa weeyaan xilliga maxaan ku dhahdaa qaangaadhka ay gabadhu qaangaadhi karto marka haddii iyadoo sagaal jir ah amase ka weynba caana ay yeelato oo caanahaas waxay ku iman karaan dee in la qabo oo markaa dee nin ay leedahay oo jimaaca iyo galmadaas marka ay ku caanaysatay amase inay iska yimaadeenba naaskeedin baa caana ku yimaadeen oo dee da'daa wixii ka horreeyey markaa ictibaar male buu leeyahay sida maalan qofkii labeebka ahaa ama ninkii caan hadduu yeeshaba aanay shaqa waxba ka ratimayn oo kale ayaa sinigaa wixii ka horreeya aanay muctabar ahayn sagaalka sannadood marka haddii iyadoo sagaal jir ah ama ka weyn caana ku yimaadaan naaskeedii ama ha la qabo ama yaan la qabine dabeetana ay ilma nuujiso ilmahaasina weliba uu yahay mid laba sano wax ka yar ah nugmooyinkana shan ay noqdaan oo kala tagtagsan ilmahaas marka ilmaheedii buu noqday ilmaheedii buu noqday oo adilada sharciga ah dee allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaa tilmaamay wa ummahaatkum allaatii ardacnakum hooyooyinkii idin nuujiyey ayaa iyana waxaydinku alle subxaanahu wa tacala idinka xarimay waxaa kaloo saxiixulbukhaari ku sugan xadiiska cabdillahi ibni cabbaas oo rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh fii binti xamza xamze oo nebiga adeerkiisa ahaa gabadhii uu dhalay ayaa wuxuu yidhi rasuulku laa taxillu lii xalaal iima aha yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min alnasab hiya ibnatu akhii min alradaaca waa yani nugmada waxaa ku xaaraan ah wixii dhalasho ku xaaraamoobayey hiya ibnatu akhi walaalkay gabadhiisii weey u dhalay walaalkii xagga nuugmada oo markaa inaaska wada nuugeen xadiidkaa bukhaari baa wariyey marka nuugmada haddii shuruuddiisii la helo waxa weeyaan inuu dee qofkaasi noqonayo ilmahaas uu nuujiyey hooye ay u noqonayso oo dee shuruuddii wuu tilmaamay xawleyn weynay yihiin xawleynkaas khilaaf baa ka taagan waa qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan oo qofkii weynaa ama intaa ka weynba nugmadiisi maxay noqonaysaa jumhuur waxay leedahay nugmadu waa inay ahaataa laba sannadood wixii loo gaadho iyo wixii ka yar waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca aayaddaas baa u daliil ah laba sano oo kaamil ah qofkii doonay inu dhammaystiro yani ilmihi ha nuujiyo oo naaska ku duwo waxaa kaloo u daliila xadiidkii undurna man ikhwaanukunna bal iska hubiya cidda walaalihiin ah inama alradaacatu min almajaacati bukhaari iyo muslim baa xadidkaa wariyey nuugmadu waxay ka ahaatay majaacadiiyo gaajada yani qofka naaska iyo caanaha ku gaajo beelaya qofka wax kale ee ku beegmaysa markaa soo geli maayo qofka weynaa waxaan caan ahayn buu ku aftoomaa waxaa kale u daliila xadiidkii laa yuxarimu min alradaacati ilaa maa fataqa alamcaa fi اthadyi wa kaana qabla alfitaam fii saxiixi tirmidi ayuu ku sugan yahay radaacada ma xarinto ilaa wixii maaragtay mindhicirada wixii fura oo naaskii ah weliba qabla alfitaami gurin ka hor ah baa xadiidkaas ku qaydiyey qabla alfitaam gurin koor ibnu mascuud waxaa laga soo geriye inu yihi laa radaaca ilaa maa shadda alcadma wa ambata allaxma nugma ma jirto ilaa wixii un laf adkeeya oo hilib soo saara mooyaane marka taas waa qowlka jumhur alcilmi ay qabaan ibnu kaiir qudhiisu tafsiirka markuu aayadda macnaynayey hada irshaadu min allahi lilwaalidaat an yurdicna awlaadahunna kamaala aradaaca wahiya sanataan waa hanuunin ilaahay ku hanuuninayo dadkii dumarkii waxaa nuujinayey inay taam yeelaan oo dhammaystiraan nuujinta waana laba sannadood falaa ictibaara biاlridaacati bacda dalika wixii intaa ka dambeeya ictibaar ma leh sharci ahaan walihaada qaala liman aaraada an yutima aradaaca saasuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala markaa sheikhu wuxuu leeyahay saasay ku tageen akar ala'ima ilaa annahu laa yuxarimu min alradaacati إلا ما كان دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم wixii laba sana ka weyn dii ilmihii lagu duwa naaska waxba isagu axkaamta ka dhalan mayso waxba xarrin maayo marka ibnu kasiir wuxuu soo guurnay a'immada afartii inay isku waafaqsayen arrintaas fuqahaa u sabca nimankii la odhan jiray ee taabiciinta ahaa iyo akaabiru saxaaba iyo dumarkii zawjaadkii rasuulka o dhan ka caaisho laga reebo aynkaasay qabeen oo maxaa laga yeelaya marka xadiidka sahla bintu suhayl oo ay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inna saaliman mawlaa abi xudayfa macanaa fii beytina waqad balaga maa yablugu اrijaalu ninkaas saalim la yidhaahdo oo abu xudayfe mawlihiisa ah gurigu nala joogaa wuxuuna gaadhay meeshii raggaari jireen waa nin qaangaadh ah fa qaala ardiciihi taxrumii calayhi nuuji waad ka xaaraamoobaysaa xadiidkaas jumhuurtu waxay kaga jawaabayaan aqwaal dhowra laakiin waxaa ugu dhow in la yidhaahdo waa shay dhacdo oo waaqacatu cayna oo khaas ah oo cumuum laga qaadan maaye waxaa lagu xambaariyay ikhtisaasun inuu ku khaas yahay ninkaa haweenayda iyo saalim ay ku khaas tahay ayaa laga qaadanaya caaisha iyadu xuunkaas inuu caamiya bay u haysatay khaasnimadana waxyaabaha deelka u noqon kara waxaa ka mid a in umu salama ay welinayso dumarkii rasuulka oo dhamm inay arrintaasaa u fahmeen waxay tidhi abaa saa'iru aswaaji nabiyi sala allahu alay wasalam an yudkhilna calayhinna axadan bitilka radaaca dumarkii rasuulka oo dhan way diideen inay soo geliyaan nin inay ku soo geliyaan dariiqadaas intay naas lagu duwa lagu soo xaleeyo guriga wa qulna licaa'isha waxay ku yidhaahdeen maa naraa haada ilaa ruksatan arkhasahaa rasuulu اllahi sala اllah alay slam lisaalim khaasatan fma huwa bidaakhilin calayna axadu bihadihi اradaaca xadiidka imaam muslim ayaa wariyey waxay leeyihin caaishay oo ku haysta arrinta annagu ruksada waxaan u arkaynaa mid ku gaar ahayd ninka leeyaha saalim oo rasuulku u banneeyey laakiin nooma muuqata arrin caam laga dhigi kara inay tahay marka masalada qowlkaasaad mooddaa inu yahay qowlka raajix xooga badan inkastoo ibnu taymiya isaga iyo uu leeyahay waxooga qowl dhexdhexaad uu isku dayayo oo odhanaya maalan haddii asalku waa radaacadu waa xawlaynaya wixii ka yar laakiin haddii baahii timaado lilxaaje iyo wuxuuna hadda yimaadaan waxaa weeyaan hala ogolaado oo a'immada mutaakhiriin tira ka mida shawkaan iyo sancaan iyo ay ku raaceen laakiin waxaad mooddaa in arrintaasi dee xaajadii daabid ma leh haddii xaaje la yidhaahdo daabid yeelan mayso wax kale la ysaga tallaabi karaa in sideedaa lagu daayo adilada sariixa ku cad oo aimada fara badan laga soo guurinaya oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi axaadiidda qowliga ee cumuumka faa'iidaynaysa laga qaadanayo arrintaas waxaa weeye inaanay bannaanayn qof weyn in naas lagu duwo la yidhaahdo wuxuu ii noqonayaa maxram buu ii noqonaya waxaa kaloo shuruudda ka mid a khamsa radacaatin yacni shan nuugmo ayaa marka iyana uu tilmaamay iyaday qudha ilaa toban qowl bay isugu khilaafeen aimada qaar baa kule hal nuugmo oo keliya nuugmadu waxaa weeyaan in ilmihii intanaaska lagu duwo uu siduu u haysta markaa uu afka ka joojiyo isagu markaa ka jeesto markaa uu ka jeesto hal nuugma ayay noqonaysaa oo isagu iska isaga daayo mar labaad baa lagu duway haddana uu dhammaysto uu iska daayo iska naaska ka jeesta saasaa lagu tirin ilaa shan qaar baa waxay hal mar waa ku filan tahay oo umuwaatukum laati ardacanakum cumuumkiisay qaateen laakiin cumuumka dee nusuusta xadiidta fasirtay axaadiista fasirtay oo xadiidka caaisha kaana fii ma unzila min alqur'aani cashru radacaatin yuxarimna qur-aankii soo degay waxaa ka mid ahaa ee la nasakhay toban nuugmo ayaa xarimaya uma nusikha bikhamsin macluumaatin dabeetana waxaa lagu nasakhay shan la yaqaano shan macluumaatoo la yaqaano nuugmo ah fatuwufiya rasuulu llahi sal alla ly slam wahunna fii ma yaqra'u min alqur'aan rasuulku waa la oobsaday iyagoo waxyaabaha qur-aanka la akhriyay ka mid yihiin aayaddaasi marka macnaheedu waxa weeye say u dhowdahay oo xukunkeedu u dhowaa markii la nasakhay baa meesha laga qaadanaya caaisha waxaa kaloo leedahay laa yuxarimu duuna khamsi radacaatin daaraqudni baa warinaya xadiidka laakiin odhanaya laa tuxarimu almasatu waa almasataani oo mafhuum kasta la odhan karo dee wixii ka badan armay afar iyo wax bannaanaan karaan waa calaa sabiili bayaanu baa looga jeedaayey ka hor iman maayaan shanta nuugmada ka hor iman maaya marka waa in shan nuugmana ay dhacdaa oo weliba kala duwan oo marba intu ilmihii nuugay dabeetana maxaa uu ka jeestay fayaxrumu alayha huwa wa furuucuhu faqad fayaxrumu waxaa xaaraana calayhaa murdacadii waxaa nuujinaysay waxaa ka xaaraana huwa isaga ayaa ka xaaraana iyo wa furuucuhu furuucdiis iyo wixii isaga ka farcamay faqad oo keli ah yani haweenaydii markay nuujiso ilmaha ay nuujiso ilmahaas markaa wiilkaas oo kale maalan hooyay u noqotay wixii markaa uu dhalay ee isaga furuucdiisa ana dee waa wixii ay tarankeedin weeye waa ilmahay dhashay oo kale ilmuhu sii dhalay ilmuhu sii dhalay saasay noqonaysaa ee nugmadaasa waxay ku noqotay hooyo ku noqotay wa ummahaatkum ullaati ardacnakum markaa faqad oo keliya furuucda markaa wuxuu faqadka ka duwayaa usuushiisa arrinta aanay u gudbaynin isaga usuushiisa aabbihii iyo wixii xaggaas ah inaanay markaa arrinta u gudbaynin oo isaga aabbihii islaantii nuujisay wuu iska guursan karaa oo xaggaas maaragtay markaa dee shaqo iskuma laha xaggaa wixii isaga isaga usuushiisa ah laakiin isaga wixii ka farcamay ayaa marka halkaa reerkaa galay oo islaantaa markaa qaraabo u noqday hooyo ay u noqotay waayahay wuxuu yidhi wasaarat waxay ahaatay ummahu hooyadii ayay ahaatay fataxrumu waxaa xaaraana calayhi korkiisa waxaa ka xaaraana hiya iyada ayaa ka xaaraan ah wa usuulahaa usuuluhaa usuusheedii oo wixii iyada dhalay aabba iyo hooyo u abaa ka xaaraan noqonaya wa furuucuhaa islaantaa nuujisay furuucdeedii baa isaga ka xaaraan noqonaysa wa ikhwatuhaa walaalaheed wiilashay waalaa ahaayeen baa ka xaaraanoo isaga waxay u noqonayaan abtiyaal bay u yihiin wa akhawaatuhaa walaalaheed gabdhihii walaalaheed ahaa ayaa ka xaaraanoo habaryaray u yihiin halkaasaa marka wuxuu dhan waxay noqotay markaa dee hooyo uun hooyo markaa wixii hareeraheed ah oo dhammi say uga xaaraansanaayeen unbay xaaraan uga noqonayaan markaa iyadii mar hadday nuusi hooye u noqotay gabdhihii la walaalaha iyadana ee habaryar bay u yihiin wiilashii la walaalaha abtiyaal bay u yihiin iyada aabbaheed awowgu u yahay iyada hooyadeed ayayay u tahay wakaasaasay ku soconaysaa saasay ku soconaysaa waaye wuxuu yidhi wain haara allabanu min xamlin min zawjin saara alradiicu ibnan وإن